tafaasiil dheeraad ah ayaa kasoo baxaysa dil bareer oo magaalada ceerigaaba ee gobolka sanaag oo ka arrimiyo maamulka somalilan loogu geystay wiil dhalinyaro ah ciidamada maamulka la baxay somalilan ayaa toogtay wiil dhalinyaro ah ooan waxba galabsan sida ay sheegayaan dad goobjoogayaal ah wiilka dhalinyarada ah ee la dilay ayaa lagu magacaabi jiray salmaan aadan cabdi abaaro sideedda habeenimo ayaa waxaa rasaas ooda kaga qaaday isaga iyo dhalinyaro ay asxaab yihiin askar ka tirsan maamulka somalilan wararka aan helayno ayaa intaa ku darayay in askarta iyo dhallinyarada iska hor imaad dhexmaray kadib markii xabadda lagu bilaabay waxay isku dayeen inay isdifaacaan inta la xaqiijiyay iska hor imaadka waxaa ku dhaawacmay laba askari oo ka mid ah kuwii duulaanka soo qaaday ilaa iyo haatan lama oga sababta rasmiga ah ee ka dambaysa dilkan ay ciidamada u geysteen wiilka dhallinyarada ah mid ka mid ah dadka ku nool magaalada ceerigaaba oo la hadlay warbaahinta ayaa faahfaahin ka bixiyay sida ay wax u dhaceen xalay cabaara ay ahayd labadii habeennimo magaalada ariga waxaa lagu warxiday ama shacabka u jira markaas waxa weeyaan guryaha xabadahooda waxay noqdeen doodayaaqaasbaa ka dhacaysa magaalada hase ahaatee kaaka waxaa lagu soo waabariistay dhimashada hal ruux iyo markaas waxa weeyaan dhaawac ka dhacay laba nin oo la sheegay inay markaas waxa weeyaan ciidanka weerarka ama rasaasta ridayay ay ka tarsanaayeen ruux ama ciidankaasi markaas waxa weeyaan mitay salmaan sheekh aadan iyo goob uu ku sugan yahay ee dhalinyaro kale iyo markaas waxa weeyaan kale oo dad kale ay joogeen ciidanku hawlgal ay sameeyeen magaalada ka sameeyeen saas daraaddeedna ay ciidanka iyo kooxdii joogtay halkaas oo inankaasi ku jiro ay markaas waxa weeyaan israsaasayeen israsaasana ku dhex martay saas daraaddeed oo inankaasina markay daba dhintay
ciidamada maamulka somalilan kuwa maamul goboleedyada iyo askarta dowladda federaalk ayaa ku caanbaxay dilka dhaca baadda iyo kufsiga haweenka muslimaadka ah dilalka bareerka ah ayaa sare u kacay muddooyinkii lasoo dhaafay iyadoona bulshada loo dilaya waxaan micno ku fadhin dhowaan ay aheyd markii ciidamada dowladda federaalk magaalada muqdisho caasimada soomaaliya ay ku dileen wiil dhalinyaro ah kaas oo loo dilay saddex kun oo shilin soomaali ah askarta markii ay dadka shacabka ah dilaan ma jirto cid wax iska weydiisaa dadka wax taxliiliya ayaa sheegaya in ciidamada soomaalida ee shisheeye kalkaalka ah dilalka bareerka ay u geysanayaan bulshada waxaa u sabab ah maandooriyaha noocyadiisa kala duwan oo si xad dhaaf ah u isticmaalaan ciidamada